inta badan bulshada soomaaliyeed ah ayaa la kulma marxalado kala duwan dhanka indhaha wakhti dunida ah la tacaalayso dhibaato caafimaad ah ee indhaha oo ay sabab u tahay inta badan aaladaha la daawado ee indhaha dhibka u horseeda ugu horeyn qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada doobley oo qaba dhibaatooyin dhanka aragga la xiriira ayaa sheegay in dhibaatada dhanka aragga ay kala kulmeen aaladaha ay isticmaalaan haway abshir axmed waxaan ka mid ahay dhalinyarada isticmaasha social mediaha dhibaatooyin badan buu leeyahay ugu horeyso dhinaca caafimaadka indhaha wuxuu leeyahay siiba habeenkii oo kale dhalinyarada waxa ay isticmaalaan intay qol madow galaan ayay leyrka si toosa ay si indhahooda ugu beegaan marka dhibaatadiisa ugu weyne xilliga habeenkii ayuu geystaa xanuuna marka indhaha iga bataan dhakhaatiira la xiriiraa oo markaas ayada kama dheeraado xarumaha caafimaad markasta waan ka warayaa dhakhaatiirtana si fiican bay noola macaamulaan marka qofka bulshada oo indhaha xanuunayaan dhakhtar inuu tago u fiican tahay marka indhahaas xanuunkooda uu iska badan yahay aad uu isaga badan yahay okyaalahaasna mararka qaar isticmaala marka indhaha xanuunaan mar kalena caadi waa iska dhaafaa dhanka kale doctor aadan cusmaan oo ka mid ah dhakhaatiirta degmada dobley ayaa iiga warbixiyey waxyaabaha keena aragga oo laciifa iyo dhibaatooyinka ay horseedi karto aragga bili-aadanka waxaa jira waxyaalo badan oo ziyaadiya intaa ka hore bulshadeena horta waxay u badan tahay in micnaha ay ku dadaalin aragooda xilli uu qofku u arko indhihii oo ubeelay amasana araggii u waayay vitaminooyin fara badan ayaa jira oo la isticmaalo ha yeeshee haddana way kala sii muhiimsan yihiin waa vitamin a iyo vitamin c iyo vitamin e saddexdaas vitamin ayaa qofka aragiisii badanaa ziyaadiya caanaha iyo karotka ayuu micnaha badanaa ku dadaalayaa vitamin a ayuu ka helayaa vitamin c-ga waxyaalaha qaalibka sida qaalibka cuntooyinka laga hela liinta miraheeda oo kale isticmaalka liinta miraheeda ayadana micnaha waxay ziyaadisaa micnaha aragga qofka aragga micnaha qofka idaadanka ah hadduu micnaha u badsado ama u isticmaalo waxyaalaha laga hela vitamin e-ga oo ay ka mid tahay sbanishka kuwa ugu muhiimsan ayaa waxay ka mid yihiin micnaha sbanishka inuu qofku u isticmaalo